تجلت تجلت قدرة الباري في كوننا وهزت وهزت روعة الصنع قلوبنا
تجلت قدرة الباري في كوننا وهزت وهزت روعة الصنع قلوبنا لوحة مشرقة جمالها خلاب صورة مضيئة إبداعها ينساب لوحة مشرقة جمالها خلاب صورة مضيئة إبداعها ينساب سل الواحة الخضراء والماء جاري وهذه الصحاري والجبال الرواسي سل الواحة الخضراء والماء جاري وهذه الصحاري والجبال الرواسي سل الروض مزدانا سل الزهر بادي سل الليل والإصباح الطير شادي
bismillaahiraxmaaniraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wacno wanaagsan ikhiyaareey ku soo dhowaada barnaamijka sahanka dhaqaalaha oo toddobaad weliba maalinta jimcaha hadaan oo kale aad kala socotaan idaacadda islaamiga ah ee andalus toddobaadkan barnaamijka waxaan ku faaqidi doonnaa muhiimadda ay sekadu u leedahay mujtamaca muslimiinta iyo dowladdooda siday uga qayb qaadan karto horumarka maqsadka iyo xigmadda islaamku uu jideeyey sekada arrimahaas iyo kuwo kaleba waxaad maanta kaga bogan doontaan barnaamijka oo ay marti inoogu yihiin qaar ka mid ah culimmada iyo aqoonyahanka soomaaliyeed waxaad naga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha idaacadda islaamiga andalus ee wilaayaadka iyo baraha aan ku leenahay internetka ee soo dhowaada mar kale يرجع الصبح ثاني تجلت تجلت قدرة الباري في كوننا وهزت وهزت روعة الصنع قلوبنا
تجلت قدرة الباري بكوننا وهزت وهزت روعة الصنع قلوبنا لوحة مشرقة جمالها خلاف صورة مضيئة إبداعها ينسى waa hagaag sako sakadu waa rugni ama tiir ka mid ah tiirarka islaamnimadu ku taagan tahay waa sadaqo waajib ah oo alle uu faray muslimiinta kuwooda wax haysta lana siinayo kuwa saboolka ah laguna difaacayo masaalixda ummadda iyo xurriyaddeeda waa camal khayri ah oo lagu taageerayo muslimiinta kuwooda liita si isku filnaan dhanka bulshada ah u gaarno saboolnimadana looga takhalluso sida horeyba u dhacday haddana la samayn karo waa guntin adkaynaysa xidhiirka muslimiinta ka sakow sakadu inay dahiriso qofka oo dembidhaaf u noqonayso si xun u dhimashana ka ilaalinayso waxay sidoo kale dowr muhiima ka qaadanaysaa inay wanaagsanaato nolosha dadka muslimiinta ah waana taas qayb ka mid ah maqaasidda loo waajib yeelay sakada sidaba uu sheegayo fadiilatu sheekh abuusiciid asaylici oo ka mid ah culimmada soomaaliyeed oon wax ka weydiinay xikamta iyo maqaasidda loo jideeyey sakada sekada waxay ka mid tahay ruknun oo min arkaan alislaam allahna subxaanahu watacaala rugni kastoo arkaanta ka mid ah islaamka maqaasid iyo xikam waaweyn alle subxaana watacaala u jideeyey markaan sekada xikamta iyo maqaasideeda aad bay u fara badan tahay waxaa lagu soo ururin karaa inay tahay nafta ayay daahirisa min ashuuxi walbukhli ayay ka nadiifisa saas oo kaleeto qofka faqiirka ah ayaa nafsadiisii waxay ka nadiifisaa xasadka iyo daqiinada oo dadka xoolaha leh u qaadi lahaa markii xoolahaas la siiyo qofka faqiirka naftiisana aad bay u ficnaataa oo dadka aqniyada waa u duceeya waxaa ka mid ah xikamteeda iyo maqaasideeda xaajada islaamka iyo muslimiinta in la owdo oo la daboolo ayaa ka mid ah waxaa ka mid ah maqaasideeda in qofka muslimka ah ilaahay xoolaha uu siiyey inuu ka qayb qaato waajibka uu saaran ijtimaaciga ah maamulka islaamiga uga aadan oo in wax bixiyo waxbixintaasna ilaahay ku waajibiyey waxbixintaas oo dadka walaalihiisii ah oo fuqarada ah oo xaajadoodana ay ku xiran tahay umuurihii islaamka ilaahay waajibiyeyna markaasoo lagu gudayo waxaa ka mid ah maqaasideeda iyo xikamta ilaahay u jideeyey annahaa shukrun linicmati lmaal xoolahaas qofkaas ilaahay uu siiyey ayaa shukri u tahay markan waxaa la dhihi karaa si guud ahaan sekada ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu ka dhigay mashaaciruulxanaan talaalkeeda waaye calaaqaadkii tacaawunka ahaa oo u dhexeeya dadka muslimiinta ah ayay waxay u tahay tiirarkii oo lagu xoojinayay waana madahar tacaawunkaas oo tusinaya alkhuwa alislaamiya bayna almuslimiinana calaamadeeda waaye takaafulka oo iskacanqabashada muslimiinta u dhexeysa bulshadaas oo ilaahay subxaana watacaala qaarna ka dhigay kuwo aqniya ah xoolo leh qaarna ka dhigay fuqara uu ka dhigay si isku jeclaadaan oo isla jaanqaadaan oo umuurihina isla qabsadaana ilaahay subxaana watacaala wasiilo uga dhigay iyo maqaasid kaleeto waaweyn adduunyo aakhirba ka dhalanayso
jasaakallahu khayr ee sheekhana maxay tahay cuqubada ka ratibmaysa qofka sakadii ku waajibtay haddana ka meermeeraya ee bixinteeda cuqubada ka ratibmaysa adduunyo qabla alaakhira maxay noqon karta zakada sidaan aan sheegnay waa ruknun min arkaan alislaam culummada islaamka waxay isla ogol yihiin qofkii sakada inkira inuu kaafir uu yahay qofkii isagoo qirsan sakada waajib inay tahay oo diida oo bukhlan u diida culimmada qaar ka mid a imaam axmed raximahullahu taala ka mid yahay wuxuu yidhi taarikuhaa bukhlan yakfuru ka taariki salaati kasalan jamaahiiru ahlilcilmi waxay qabaan qofka haddii isagoo rumaysan sakada inay waajib tahay xoolana ilaahay uu siiyey sakadaas oo markaas uu bixin waayo inuu yahay qof faasiq ah oo kabiira min alkabaa'iri dunuub oo ku dhacay waciidna markaasi oo ku ratimaayo ama qofka haddii ilaahay xoolo siiyey maal uu siiyey maalkiisii oo ha noqdo ancaamtii ama tijaaradii ama asnaaftii kale sakada ku waajibaysay haddii isagoo xoolo ilaahay siiyey sakadii u bixin waaya waxaa ka dhalanaysa cuquubo cuquubadaasna laba loo kala qaada waa cuquuban waa fi dunya midna waa fil aakhira cuquubada qofka maanicu sakaadka ah oo ka dhalanaysa fi dunya culimmadu waxay u kala saareen mid qadari ah iyo mid sharci ah qadari waxaa weeye ilaahay subxaana watacaala ayaa qofka xoolaha ilaahay siiyey sakana ay ku waajibtay u bixin waaya ilaahay wuxuu ku ibtileeya xoolihiisa ilaahay aafi iyo majaaca iyo dhibaato ayuu ku rida nabilaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi wamaa manaca qowmun izakaata ila btalaahum allaahu bisiniin dad ilaahay xoolo siiyey sakada ma diidaan ilaa hadday diidaan ilaahay wuxuu ku imtixaanaa abaaro xadiidka imaam tabraani fi lawsad iyo xaakim bayhaqi ay soo saareen riwaayo kaleetana ilaa xabasa canhum alqatra dadkaas xoolaha ilaahay siiyey oo sakada bixin waayey ilaahay wuxuu ku ciqaaba roobkii ayaa ilaahay ka ceshanayaa abaara dhacaysa markii abaarta ay dhacdana maalkii oo xaqii ilaahay inuu bixiyo iyo xaqulfuqaraa uu bixiyo uu diiday ilaahay uu ka baabi'inaya taas waa cuquubadiisa oo adduunyada oo qadariga ah ama cuquubada sharciga adduunyada markii la joogo qofka maanicu sakaadka waxaan u kala qaadaynaa inuu yahay qof xaakimka muslimka ah saydaradiisa ku jira oo lasoo qaban karo oo la gaari karo iyo inaan la gaari karin haddii markaasuu yahay qofkan maanicu sakaadka fii qabdati alxaakim uu yahay xaakimka waxaa ku waajiba qofkaas oo xoolaha ilaahay siiyey sakadana ku waajibtay uu diiday inuu uga soo qaado qahran nabilahi moxamed caleyhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi umirtu an uqaatila annaasa xataa yashhaduu an laa ilaaha ila allah wa anna muxamedan rasuulu ullah wa yuqiimu asalaata wa yu'tu zakaata fa idaa facaluu dalika casamuu minii dimaa'ahum wa amwaalahum ilaa bixaqi alislaam markii qofkii imaanu sakaadka lasoo qabto xoolihii sakada markii laga soo qaado ma intaas looga haraya ama ganax kale ayay mutaysanaya jumhuurta culimmada islaamka badankooda waxay qabaan in sakadii uu diiday keliya laga soo qaadayo wax kalean laga soo qaadaynin iyagoo daliishanaya xadiidkii leysa fi lmaali xaqun siwa zakaati oo inkastoo xadiidku daciif uu yahay alimaamu shaafici fi lqadiim iyo alimaam isxaaq ibnu rahaweyhi iyo alimaam axmed asxaabtiis qaar ka mid a waxay qabaan qofka maanicu sakaadka ah oo sakada diiday xaakimka waxaa ku waajib ah sakadiina wuu ka soo qaadaya xoolihiisa kala barna waa laga soo qaadaya cuquubatan lahu xadiidkii waman manacaha fa inaa aakhiduuha wa shatra maalihi ayay daliishadeen qofkii sakada diida nebigu wuxuu ihi calayhi salaatu wasalaam sakada xoog ayaan ugu soo qaadaynaa maalkiisa kala barna waan ka qaadaynaa haddii qofkan maanicu sakaadka ah oo xaakimkii qabdadiis uu ka baxsan yahay xaakimka waxaa ku waajib ah inuu la dagaalamo qofkaas oo sakada uu diiday waayo saxaabada rasuulka radia allahu canhum way la dagaalameen dadkii sakada diiday ilaa ay u khuduuceen sharciga islaamka oo sakada ay ka bixiyeen taas waxaa weeye cuquubada maanicu sakaadka adduunyada waay ama aakhirada waxaa soo orooray nusuus fara badan oo aayadaha qur-aanka iyo axaadiida rasuulka caleyhi salaatu wasalaam qofka sakada diiday ilaahay subxaanahu watacaala maalkiisa inuu ku cadaabayo naarta dhexdeeda والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون cilmi baarayaal ayaa horey u sheegay in haddii labo ka mid ah waddamada carabta oo keliya ay sidii laga rabay u bixin lahaayeen sakada ku waajibtay aan caalamul islaami lagu arki lahayn qof faqiir ah ama miskiin tugsanaya cilmi baarayaashu waxay kaloo sheegeen in haddii ganacsatada waddamada khaliijka un sidii laga rabay ay u gutaan sakada ku waajibtay aan sidoo kale waddamada muslimiinta lagu arki lahayn faqiir qof dawarsanaya iyo qof liita intuba sida oo ay tahay waddamadii muslimiinta ee uu alle ku manaystay khayraadka rabbaaniga ah ayaa noqday kuwa ugu saboolsan caalamka waddamada caalamul islaami waa siddeed iyo konton dal dadka ku noolna waxay ku dhow yihiin saddex milyaar kuwaas oo boqolkiiba toddobiyo soddon ay ku nool yihiin meel diilinta fakhriga ka hoosaysa lix iyo afartan dal oo waddamadan ka mid ah dakhligooda fardiga ah waa saddex kun oo dollar sannadkii taasoo ka dhigan in boqolkiiba sagaashan dalalka caalamka islaamku ay faqri yihiin afar waddan oo keliya ayaa la sheegay in dakhligooda fardiga ah uu sagaal kun gaarayo sannadkii inkastoo muslimiinta tabaalaysan badi ay ku nool yihiin afrika iyo koonfurta eshiya haddana macluumaadyada qaar waxay sheegayaan inay jiraan tobannaan milyan oo carab fuqaro ah kuna nool wax ka yar laba dollar maalinkii haddii haddaba muslimiinta sida laga rabo ay u bixiyaan sakada ku waajibta lana wanaajiyo maamulka iyo maareynteedii weji nooce ah ayuu yeelan karaa caalamka islaamka oo maanta ah midka ugu liita dunida xagga dhaqaalaha door nooce ah ayay sakadu ka qaadan kartaa horumarka bulshada muslimiinta iyo dowladdooda aan soo dhoweeyo aqoon-yahan ashkar sheekh axmed oo arrimahaas inooga warramaya haddaan ku horrayno dhanka dowladaha islaamka sekadu waxay u tahay masdar ka mid ah ilaha dhaqaale oo allah ugu deeqay zaman kastan aan isbeddelayn laga soo bilaabo ahdigii nebiga calayhi salaatu wasalaam sidaas darteed dowlad kasta ee islaami ah masdarkaas waa u diyaarsan yahay markaad sooyaalka dib u eegto waxaad arkaysaa in dowladihii islaamka ee jaanibka dhaqaalaha horumarka ka sameeyey laga soo bilaabo cahdigii cumar bni alkhadaab radia allaahu canhu ilaa dowladdii umawiyiinta khaamis alkhulafaa cumar ibnu cabdilcasiis raximahullah iyo dowladihii ka sii dembeeyey cuhmaaniyiintii in muslimiintu ay gaareen in qoys iyo qof waliba ay dhargaan biilna loo qoro ruux waliba oo dadka muslimiinta ah shaqaalo dowlo iyo shacab askari iyo mas-uul yar iyo weyn xitaa uurku jirka isdihaarkaas iyo barwaaqa soorankaas horumarka bulshada iyo dowladda waxaa lagu gaaray in muslimiintu si wanaagsan u guteen sekadii iyo maamulka muslimiinta oo hab wanaagsan u maareeyey maamulkeeda maanta caalamul islaami waxaa ku nool dad tiradooda lagu qiyaaso saddex milyaar fii tamaaniya wakhamsiin dowla haddaan ka soo qaadno ixsaa'iyaadkii mar sii horraysay la sameeyey oo ahaa laba milyaar iyo bar inay yihiin muslimiinta caalamku dhaqaalaha rabbaaniga ah ee allah ugu deeqay muslimiinta shidaalka macdanta khayraadka bad iyo biri waxaas oo dhan ayadoon canshuur laga qaadin keliya haddii sakaatulfitriga ay sidii la rabay u dhiibi lahaayeen muslimiintu loona maaray lahay si sax ah caalamka islaamka sidaan muu ahaadeen faqriguna daaqad ayuu ka bixi lahaa sadaqatulfitri ama sakaatulfitri ma ahan kimiye yar waayo ruux kasta oo muslim ah ayaa laga rabaa rag iyo haween yar iyo weyn qiimaha suuska sakaatulfitriga ee qofka haddii cadadka muslimiinta dhiibaya ka dhigno laba milyaar iyo bar waxay noqonaysaa lix dhibic labaatan shan bilyan ee dollar haddii muslimiinta lagu soo celi lahaa qof baahan ma jireen ayaa la dhihi karaa muslimiintuna waxay ku noqon lahaayeen haddii sakada si guud loo maamulo loona qaado sida ay tahay cahdigii barwaaqa sooranka ee dowladihii islaamka sida cahdigii cumar ibnu cabdilcasiis raximahullah ee la naadiyey qof yaa zaka raba macnaha yaa zaka la siinaa waxaa la waayey cid qaadata oo u baahan ileen cid waliba hodanay noqotay zakadiina iyada ayaa laga qaadaaba cumar ibnu cabdilcasiis raximahullah khaliifaha lagu shaneeyo khulafaa alarbaca wuxuu nidaamiyey zakadii akhdan wa cadaa saddex sano ka yar ayuu faqriga uga takhallusay taariikhdaas aad ayaa loo wada garanaa taasina waa ahamiyadda zakada ee limuxaarabati alfaqri muslimiintu si guud dhaqaalaha adduunka ayaga ayaa gacanta ku haaya khayraadka dhulkooda ayuu u badan yahay caalamulislaami diraasad laga sameeyey labada kun toban iyo sideeddii oo guddi culimo ah ay sameeyeen shan boqoloo bilyan ayaa waxaa lagu qiyaasay sakada ganacsiga caadiga ah oo warshadaha ceelasha shidaalka munsha-aadka naftada bunuugta shirkadaha waaweyn ee ganacsiga aysan ku jirin fa kayfa maxay naqan laheeday dhammaan dhaqaalaha caalamulislaami haddii la xisaabiyo runtii waa tiro aad u faraweyn dowladaha khaliijka ah ee lixda ah keligood dhaqaalahooda sare sida bunuugta iyo ganacsiga waaweyn iyo wixii lamida markii la xisaabiyey ayay waxay noqotay afar tirilyan ee dollar dhaqaaluhu waa la samay karaa faqriguna waa wacyigaas ay dadku ay khaflo ka galeen qaabkay u kasban lahaayeen nooligoodii dhanka ay ka jirto dhaqaalihii dhanka ay ka jirto in faqriga laga gudbo haddii culimmada ee muslimiinta soomaaliyeed ee xilkaska ah iyo waxgaradkooda si guud ay isxilqaami lahaayeen isku filnaasho ayaa dhici laheeday iyo ka sii badan allahana fahansiiyo towfiiqdana allahna waafajiyo haddaanu nahay soomaali weyn meeqa milyan ayaan nahay aqalu taqdiir haddaan ka soo qaadno ixsaa'iyaadkii uu sameeyey doctor cumar iimaan abubakar dii oo ku beegan labadakunabaatanlabadii kitaabkiisa tamsiiq wuxdatu soomaali alkubraa litakhdiidi acdaa'ihi wa tanfiidi abnaa'ih soomaali weynta shanta ah si guud wuxuu ku qiyaasay inay gaarayaan soddon iyo shan milyuun haddaan ka soo qaadno soomaaliya soddon iyo shan milyuun sakada sakaatulfitriga keliya ay naqan laheyd qiimaha suuska qofka laga qaadaayo laba doolar iyo bar macnaha qiimaha ugu yar waxay noqon laheyd wadarta siddeetan iyo toddobo iyo bar bilyan ee dollar sakadu waxay si taban uga qayb qaadataa fididda dacwada islaamka dadyowgu markay isku filnaan dhexdooda gaaraan waa bulsho sarraysa oo lagu daydo laguna soo jiito taana waxay sahlaysaa in dad badan ay qiyamkaasi jeclaadaan oo sidaasi ay ku soo hanuunaan islaamkuna ku qaataan waxay sidoo kale sakadu faa'iido u leedahay bulshada muslimiinta midka qaadanaya oo keliya maahan ee xitaa midka bixinaya oo alle maalkiisa u barakeeya oo u kobciya sidaba uu sheegayo mar kale fadiilatu sheekh abusaciid asaylici qofka sakada bixinaya ee faa'iidada aakhiro thawaabkii iyo ajarkii uu helayay maalinta aakhiro markii laga soo tago adduunyadan faa'iida dunyawiya way u leedahay oo jawaanib oo kala duwan ayaa faa'iidadiis ay u tahay waxaa ka mid ah maalka in la kobciyo sakada maalka way badisaa wayna kordhisaa ilaahay subxaanah wa tacaala wuxuu noo sheegay ribadana alleh subxaanah wa tacaala in xoolaha ku baabi'inayo sadaqaadkana alla hoolaha inuu ku kobcinayo nebiguna wuxuu noo sheegay calayhi salaatu wasalaam maa naqasat sadaqatun min maalin sadaqa maal ma nuqsaamayso oo marka koowaad qofkan walaalkiisa ah faqiirka ah oo aan waxba haysan markii hoogaha dhaqdhaqaaqi ee noloshii waxyaabihii ku moodmoodi kara uu helo sakadii isaga laga soo qaaday darteed qofkan hadduu yahay qof ganacsi ah ganacsi ku jiro wuxuu arkaya qofka walaalkiisii oo marka horeeto goobtiisa ganacsi u imaan jirin oo imaana wax ka gadanayo arkaya haddii markaas uu yahay lacagtii ay soconayso isdhaafayso waxaweye qofkan markasto haddii suuq uu ku jiro bulshadii wax kala gadanaysay ama beecii uu qaadanaysay markasto ay badato qofkan waxaweye lacagtiisa iyo ganacsigiisi waa u bulaalaya waa usii badanaya haddii qofkan hadda uu yahay qof xoola dhaqato uu yahay ama beeraley uu yahay qofkan oo faqiirka ah oo isaga wax uu siiyey oo niyadiisi intay nadiif ay u noqoto waanu u ducaynayaa wixii kaalmo ama ama garab ah ama la shaqaysi ana maharka markan uu ka heli karaa almuhim si kasta markan qofka sakada bixiyey ajarkaas iyo thawaabkaas aakhiro markii laga soo tago faa'iido weyn dunyada ugu jirta dadka muslimiinta oo sakadaas la siiyey qeybo ka mid a faa'iidadiis isaga ay kusoo laabanaysaa miraheedan waa arkaya adduunyadan aakhiro ka horba nacam asbaabaha ay la ildaran yihiin muslimiinta caalamka waxaa ka mid ah in tan iyo markii ay dhacday khilaafadii islaamka ay gaaladu gebiyahaanba is hortaageen in waddamada muslimiinta lagu maamulo sharciga alle taana waxay horseeday inay meesha ka baxaan waajibaad badan oo sakadu ay ka mid tahay taasi oo booskeeda lagu beddelay canshuur haddaba haddii la isbarbardhigo sakada iyo canshuurta yaa u fiican bulshooyinka waxaan arrimahaas sii hordhignay aqoon-yahan ashkar sheekh axmed
zakada iyo dariibada zakadu waa cibaada waa ruknun min arkaani alislaam ruknigaas wa fiihi taxaququ tanmiyati shaamila lama mid aha sakadu daraa'ibta laakiin tusaale ahaan haddii leesbarbar dhigo sakada iyo canshuurta yaa u roon waxaa u roon sakada ayaa u roon wax isku dhigmana ma ahan dadkan allah ayaa yaqaana oo garanaya maslaxadooda sakada ayaguuna u jideeyey sakada iyo dariibada ama canshuurtana waxaa u dhexeeya farqi weyn furuuq badan ayaa udhexeeya waxaa ka mid a farqiga udhe furuuqda udhexaysa sakada iyo canshuurta sakada waxaa laga qaadaa cala tharwa dhaqaalaha ayaa laga qaadaa ta kale way ka duwantahay sakadu marka waxaa laga qaadaa cala tharwa qofku waa inuu wax haysto laakiin tana way ka duwantahay waa waxaa waaye wax dimadiisa laga raba camal ay ka dhiganta dariibada ama canshuurta canshuurtu waxaa laga qaadaa cala adakli wa cala alkulli macnaha canshuurta waxaa laga qaadaa faqiirka iyo haniga intaba sakadu laakiin waxay leedahay jiha laga qaado iyo jiha la siiyo laakiin canshuurtu sidaas ma aha waxaa laga qaadaya waa cala alkulli qofka waxaa laga rabaa marka laga qaadaayo gurigiisa laga qaadaa gaarigiisa laga qaadaa ganacsigiisa laga qaadaa meel kas ayaa looga qaadaa meel kas ayaa looga rabaa waa madax kow calaa qof sakadu sidaas ma aha qof welibana lagama qaado dad gaar ah iyo xoolo gaar ah iyo waqti gaar ah ayaa la qaadaa islaamku sakada wuxuu ka qaadaa dad xoolo heesta xoolahaasna waa inay nisaab gaaraan xooluhuna markay nisaab gaaraan haddana waa inuu xowl usoo wareego ou sanad usoo wareego ay sanad jirsadaan macnaha xoolahaas haddana waa inay noqdaan xoolo foofaaya oo xoolo xirxiran amba qarash ku baxaayo oo aysan ahayn dadka laga qaadaayo sakada waa nisbe aad u yar oo muslimiinta ka mid ah sanadkii mar ayaana laga qaadaa qadar aad u yarna waa laga qaadaa tusaale tijaarada ama curuud tijaarada boqolkiiba laba doolar dhibic shana laga qaadaa qofka macnaha boqolkii laba dhibic shan boqolkiiba laba dhibic shan ayaa laga qaadaa islaamku wuxuu ilaaliyey xuquuqda haniga iyo faqiirka walidaalika ya'khudu bixaddi lwasad waqtiga canshuurta marka canshuurtu waqti ma leedahay waa waqtiga canshuurtu waa goor waliba iyo goob waliba sakadu waxay leedahay awqaad kala duwan sanadka bilowgiisa waxaa la qaadaa xoolaha la dhaqdo ee mawaashida beeruhuna markay soo go-aan ayaa laga qaadaa oo fasalka uu doo roobka duudo xilliga uu soo baxo a laga qaada oo uu soo go-o macnuhu bisha ramadaanna ilaa subaxa ciidda salaada ka hor sakaatul abdaankiyaa la qaadaa iyo si guud bisha curuud tijaaradii marka waa waxay ku soo aadaysaa marka qaadista sakada qofkii la siiyo xoolihii sakada wax laga siiyey ramadaanka waxay ugu soo aadaysaa ayagoo uu gabaabsi ka yahay amay wax yar uga dambeeyaan hantidii horay ou uga helay sakadii haddana sanadka bilowgiis wuxuu ku gaari lahay wuxuu helaa bisha sagaalaad ee ramadaan oo haddana helaa inta udhexaysana waxaa laga yaabaa haddana inuu beerihii iyo maalinka ay soo go-aan oo yowma xasaadi markii la soo guraayo inuu haddana qofku wax ka helo marka sanadka saasay isugu aadan tahay marka baahida dadka ay la socotaa hooy la jaan qaadaysaa qaadista sakada iyo awqaaddooda markii dagaalada sokeeye ay dalka ka dhaceen qabiil soomaaliyeed ayaa aqoonyahanadiisa waxay ku qanciyeen in sakadu ay jamciyaan ka gadaalne dhaqaal abuur loogu sameeyo dadka saboolka ah ee qabiiladaasi ilaa markii dambe dhammaantood ay wada hodmeen sidaba uu sheegayo sheekh mustafa xaaji ismaaciil oo ka mid a culimmada soomaaliyeed si dadku uu u noolaado qofkii danyartay aan waxba haysanin can tawcin buu qofkii waxhaystay u bixinayaa inuu two point five percent hantidiisa ka bixiyo si bulshada looga waayo wax foqora ficlanna haddii siduu sharcigu sheegay loo maamulayo faqiir lama helaan tusaale basiita doctor shiina waxaa layga sheegay inuu talkii u tegey dabeetana uu yeedhay inay sakada bixiyaan reerihii qayb ka mid ah reerkii ayaa aqbalay odayaal buu u sameeyey sakadii bay qaadeen soo liiskareeya buu yidhi dadka foqorada ee reerka ku jira waa la soo liiskareeyey dadkaasi siday u kala liiteen buu waxu siiyey cidduu wax siiyo waxay ku tala galeen inuu noqdo qof isaguna sanadka dambe saka bixin karaya reerkii siday u wadeen reerku wuu faqri beelay markaan leey wuu faqri beelay waa maxay dhammaantood waxay noqdeen dad saka bixin karaa dhammaantood waxay noqdeen maxay dad saka bixin karaa waa model yaroo kooban waxa aan tilmaamaya maaha model umadeed waa model weliba reer miyi ku saabsiisan maaha dad xoolole iyo lacagle iyo kallemay ahay taasi waxay tilmaamaysaa sakadu inay tahay maxay nidaam takaaful ijtimaaciya qaab bini aadamku uu wada noolaado qaab bulshada looga tirtiro inuu faqrigu jiro qaab ay u dhici karto inuu dadku mustawo uu soo gaadhi karo dhammaantii inuu noolaan karaa intaa waxa dheer dee jannadii iyo aakhire iyo wixii ilaahay ballan qaaday iyo barakadii xoolaa lagu gelinayo nimaga namaagii ku dhacaya waxa kuu soo hadhayna waa dhankeedii kama warramayna markaa fawaa'idii diineed ama aakhiro ama ajare ay lahayd kama warramayno laakiin waxaan leenahay manaaficda dunawiga ku jirtaa waxay tahay waa system samaynaya inay bulshadu hesho takaaful ijtimaaciya oo isku filaan karto iyadoo aan cid kale wax weydiisan waa haddii maxay sidii loogu talagalay ay u socoto idan waxaan leenahay manfac dunawiya baa ku jira manfac financiala dhaqaaleed baa ku jira manfac social oo bulsheed baa ku jira manfac baa ku jira inaan dadku xaqdi isu qabin dunidaas xataa axsaabta dowladuhu waa wax mahaysatada iyo waxhaysatada ayay u kala qaybsan yihin waa axsaabta bidixda oo wax mahaysatada taageerta iyo axsaabta maxay inta waxhaysata taageerta kuwa inta waxaysta taageertaa markay dowladda qabsadaan dadka waaweyn bay cashuurta ka dhimaan kuwa yaryar bay ku kordhiyaan qaabkaasay u dhaqmaan waxmahaysatadu markay qabsatana iminka laftooda xagga kale iskaga biireene kuwa waaweyn bay cashuurta ku kordhiyaan kuwanna benefitska la siiya waxyaabaa la siiya bay tiro badiyaan waxaan lagu leeyahay galbeedka axsaabta bidixda iyo axsaabta midigta qabsada waa labadan sistamu waa labadan qaab dhaqaaleede kolna qoladan naaxsan lasii naaxinayo kolna qoladaa la yaro rifayo kuwa kale waa qolo colaadii ka dhaxayso ama fi shariica dadku walaaluu ahaan karaa waxbuu isa siin karaa isagoo weli walaala oo aan loolan ka dhaxaynin loolankoodu yahay loolan ajarka ku saabsan
guud ahaan intaasi ayaynu toddobaadkan ku soo gebagabaynaynaa barnaamijkeenna toddobaadka soo socdanna waxaan ku eegi doonnaa siday mujaahidiinta ay fariidada sakada ugu soo celiyeen masaarkeeda iyo siday sakadu horumarka bulshadeenna ay qayb uga tahay dhaqaale abuurna ay u noqotay qaar ka mid ah dad horay sabool u ahaa kulan dambe ayaa inoo balan ah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu فلو جن هذا الليل وامتد سرمدا فمن غير ربي يرجع الصبح ثاني تجلت تجلت قدرة البار في كوننا وهزت وهزت روعة الصنع قلوبنا
تجلت قدرة البار بكوننا وهزت وهزت روعة الصنع قلوبنا لوحة مشرقة جمالها خلاف صورة مضيئة إبداعها ينسى لوحة مشرقة جمالها خلاب صورة مضيئة إبداعها ينسى